hay-adda diiwaangelinta qaranka ee niira ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir ku saabsan isku xirka maalgashiga ganacsiyada yaryar iyo kaarka aqoonsiga qaranka shirkan oo ujeedkiisu ahayd in ganacsatada lagu xiro nidaamka aqoonsiga qaranka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ururada iyo shirkadaha maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo xubno kale cabdiraxmaan siciid oo ah maareeye ku-xigeenka hay-adda diiwaangelinta qaranka ee niira ayaa ka waramaya ujeedka shirkan loo qabtay maanta halkan waxaanu ku yeelannay madal wada tashiya oo aanu uga gol lahayn sidii aanu iskugu xidhi lahayn national idga ama kaarhka aqoonsiga dadweynaha iyo shirkadaha yaryar ee sameeya maalgelinta ama microfinanska waxaanu run ahaantii aanu isla qaadannay in dadka ay maaragtay ay diiwaangeliyaan ay national idga ku xidhi doonaan annaguna waxaanu u ballan qaadnay inaan u fududayn doonno hubiye ay isticmaali doonaan oo kaasoo u fududaynaya inay si fiican u ogaan karaan amba qofka uu yahay qofka ay maaragtay u samaynayaan maalgelinta si ay meesha uga baxdo khiyaamada amba isdabamarinta sidoo kale waxyaalaha caqabaddae annaga hore noo haystay waxaa ka mid ahaa inaanan laftii amba kaarhkii aqoonsiga aanu waddanka iman shalay ayuu caqabaddaasina ay soo dhammaatay oo waxaa noo yimi muxuu ahaaye ejiinadii aanu ku daabacanay national idga arrimahan aanu soo wadnay oo dhan waxa ay macquul waxa ay u yihiin horsocod u yihiin qaadashada national idga waxaanay dardargelinaya inay dadku qaataan national idga su-aalaha ugu badan in la weydiiyana ahayd hadda waxaad bixisaan certificate amba waxaad bixisaan shahaado dhanka kalena guddoomiyaha ururada maalgelinta ganacsiyada yaryar cabdinaasir daahir yuusuf ayaa sheegay in ay muhiim u tahay iswaafajinta kaarka aqoonsiga iyo adeegyada ay bixiyaan ee maalgelinta ganacsiyada yaryar annagoo xoojinayno labada dhinacba helista macaamiisheenna inay helaan national idga sida ugu dhaqsiyaha badan iyo xilliga ugu dhow waana arin baahideeda aad aan u qabnay haddaan nahay microfinanceska soomaaliya ka shaqeeya aadna aan ugu dhibaneen macaamiisheenna inaysa haysan aysa inta badan wadan wax aqoonsi dowladeed ah waa fursad weyn ayaan isleeyahay arrintaani oo labada dhinac ay ka wada shaqayn karaan inay helaan macaamiisha hay-adda diiwaangelinta qaranka soomaaliyeed ee niira ayaa muddooyinkan dambe wade dadaallo lagu diiwaangelinayo bulshada si ay u qaataan kaarka aqoonsiga qaranka